sida aan horay idiinku sheegay waxaa istuudiyaha ila fadhiya maxamed rashiid sheekh xasan oo maanta ku soo laabtay magaalada tan london isaga oo ka soo ambabaxay magaalada muqdisho maalintii shalay rashiid soo noqod wanaagsan dabeed maxamed rashiid ayaa waxaan idhi bal shalay markii aad ka soo ambabaxaysay maxamedow sidee ayay ahayd dareenka caasimadda soomaaliya ee muqdisho
xaydarow warwar weyn ayaa laga qabay maanta oo jimco ah in rabshadihii jimcihii hore dhacay magaalada dibaddeeda wixii baabuurka helaay aada moodo inay u baxayaan laakiin markii aan kasoo baxayay dayuuradda tirada dayuuradda ee magaalada muqdisho naxaalku caadi ayuu ahaa shaqaduna waxay u socotay si caadi ah
maxamed markii rabshadahani ay dhacayeen magaalada muqdisho halkeed ka joogtay waxa aan deganaa hudheelka makal mukarama oo ku yaala wadada u baxda xagga garoonka dayuuradda iyo xagga madaxtooyada ama xagga magaalada markaa hoos loogu soo dhaadhacayo
sideed u aragtay markaasi xaalkaasi
sidii aada horeyba ugu sheegteen wararka umuurta meesha ka dhacday guud ahaan waxay ahayd waxa aan la filaynin laakiin dadka indha-indheeya siyaasadda soomaaliya siday u socoto waxa meesha ka soo baxay waxay ahayd cadho weyn weyn oo ururtay oo loo qabay maamulka wadanka ka taagan ama dadka soomaaliya maanta xukuma oo aad moodid inayna u dheg raaricinaynin waxaa dadka soomaalidu ay doonayaan oo ah inay deg deg wax uga bedelaan qaabka maamulka wadanka marka lama filaynin inay waxaan sidaa mar kaliya ay usoo baxaan oo ay taa qaadato magaaladana waxaad moodaa xagga ammaanka marka aad ka eegto ninkii la odhan jiray ibna batuuta lix boqol oo sannadood ka hor markuu yimi ilaa maanta xaaladda wiigaa aan soo dhaafnay aragtay inay ahayd markii ugu horreeyey marka aad eegto xagga nabadgelyada iyo cabsida dadku ay qabaan
markii ugu horreysay intaanay rabshadaasi dhicin oo lagu jiray inay soo socoto maxaad aragtay adigu
waxa aan arkay hudheelkii aan deganaa oo dhallinyar fara badani ay hortooda ay marayaan hudheelkaasi waa makal mukarame waana ay ku qaylinayeen ilaahay baa weyn allahu akbar waxaana ay siteen budhadh iyo midiyo iyo iyo dhagax waxaana aada moodaa inay ay u jeedeen meelaha bliisku ay aqaladoodu ay tahay ama qofkii ay arkaan ee xidhan darayska ama dharka ciidamada boliis qofku ha ahaado ama militari ha ahaadee waxaana aad markaa dhinaca kale markiiba kasoo baxay oo aan markiiba maqalay rasaas dhacaysa hudheelka naftiisa aan joogay waxaa lagu soo tuuray dhagax jabiyey daaqad ka mid ah muraayada oo albaabkii hudheelkaasa waana halka dataagtaagnaa oo aan ka mid ahaa markaa aanu ka baxnay albaabka dambe ee hudheelka makal mukarama waanan markaa isku dayay bal inaan eego meeshii rabshadu ugu weyne kasoo baxaysay ama rasaastu ay kasoo baxaysay oo ah dhinaca masaajidka la yidhaahdo sheekh cali suufi oo ku yaala magaalada xaafadda hodan waxaana markaa isdabajoog u dhaceeyey rasaas waxaana markaa ii suurtoobi kari weyday inaan kusoo dhawaado masaajidka waxaan ka leexday markaa oo aan halkaa ka qaatay taxi waxaana nin kaloo aan saaxiib nahay oo ila socday igula taliyey inaynu markaa bal aynu u soconno meel kale oo ay ka sahalsan xaaladu sida ay markaa tahay waxaanan markaa tegay aqal nin aan saaxiib nahay oon habeenkii u hoyday hodheelkii waan soo ringareeyey waxaana oo telefoon baan usoo diray waxaana ii sheegeen inayna ii suurtoobi karaynin inaan kusoo noqdo marnaba waxaana markaa saacaddu ahayd afartii galabnimo ee maalintii jimcihii
sida aad ka maqlaysay dhambaalkan ay gabadha la yidhaahdo linsa hilsam nairobi nooga soo dirtay waxaa jira baananka lacag yari arrintaasi wax ma ka aragtay
sideedaba marka horeba lacagtu way ku yarayd wadanka dhexdiisa ama baananku ha hayaan ama dadka bacmushtarighiiba ha haystaane waxaana jira iyada oo sicir barar xoogah u jiro inay lacagtu baananka iyo sida u socota ay aada u yar tahay marka dadku waxay badana haystaan jeegag kuwa wareega ah oo ay doonayaan inay sarriftaan laakiin baananku waa shaqaynayeen maalintii arbacadii waxaana dadku ay ka sarifanayeen lacagta laakiin sidaa jirtaa waxaa jirtaa markii horeba maaha wiigan oo keliya ama usbuucan oo keliya waxaaba sideedaba soo gabaabsi noqonaysaa lacagta magaalada dhex socota waxaana la ii sheegay in badanaa lacagtu ay qabatay xagga miyiga iyada oo dadkii reemiyiga ahaa xoolihii ay keeneen ay ku iibsadeen lacag dabadeetana ay baanankii ay kusoo celi waayeen laakiin lacag la-aan una qof waliba una lacag haysanin ma jirto sideedaba dadka soo maqdisho jooga dee dadku lacag ma wada haysto inta lacagta haysatase way ku yaraatay inay lacag ay kala bedeshaan ama gacmahooda ay isku weydaariyaan ay helaan
sidaa dowladda soomaalidu ay sheegtay ciidamada militarigu maxirooyinkoodii ayay ku noqdeen intii wasiirka gudaha uu amar bixiyey in arintaasi ay dhacdo ee uu reeriyooga iyo telefishinka ka sheegay sidaa waad moodaa inay xaaladu ahayd inkasta oo weli aada arkaysay jiibab ciidamada militarigu ay wataan laakiin waxaad moodaa in xagga bulayska ay xaaladu ay u wareegtay bulayska oo markaa la siiyey naftooda qoryo iyo iyo xabado waagii hore dee ma ay haysan jirin laakiin simanka waxaa la siiyey xoogay qoryaa iyo xoogay rasaasa bulayska naftooda laakiin haddana waad ku arkaysay midhmidh gawaadhida gaashaaman ee militariga ah oo magaalada dhex maraya
rashiid tirada dadka ku dhintay wax ma nooga sheegi karaysaa
xaydarow aada ayay u adag tahay haddii aad doonaysid inaad runtaa ku dhowaato ina la helo maanta dadka ku dhintay magaalada muqdisho waxaana aan u malaynayaa anigu inay qaadan doonto wakti fara badan sida loo ogaado xaqiiqada umuurta waayo rasaastu waxay ka dhacday meelo badan oo magaalada muqdisho ka tirsan rasaastaana dhinaca dowladda waxaa kasoo ridayay niman dhalinyar ah oo yaryar oo ciidamada koofiyad casta u badan sida la ii sheegay amba qudhadaydu muxuu ahaaye aan arkay oo aada moodid inay aada iyo aad ay u naxsan yihiin oo aan xasilin karaynin nabadgelyada loo diray waxaana aada markaa moodaa in ay ahayd arin qaflad iyo kana malaha amar la siiyey ayna qaadi karin inay dadka joojiyaan iyakuna markaa sida keliyaha ay qabteen marka ahayd inay rasaasta ay dadka ku furaan waxaana taa aada moodaa canaanta ugu weyni malaha ay ku dhici doontaa marka xagga taariikhda la eego amarkaasi dadka markii horeba ummadda soomaalida ku xasiliyey ee doono inay ku xasiliyaan nabadgelyadeeda dadda dhalinyaro ah oo aan soo marin khibradda looga baahan yahay iskuullada militariga iyo tabliiska iyo ta lagu xasiliyo hadday umuur sidaasi dhacdo waxaana markaa halkaa ka muuqatay inaanu jirin wadanka foras xasiliya umuurtaasi rashid ugu dambayntii rabshaduhu ma kuwa caadi kula muuqdaa mise waxa ay noqon karaan kuwa halis gelin kara awoodda dowladda maxamed siyaad barre wallaahi waxay xaydarow ila tahay waxaa la filayey maxamed siyaad barre inuu ka faa'iidaysto adduunyada iyo dadka soomaaliyeed oo maanta filayay inuu sameeyo isbeddel dhaqso ah taasi meesha kama muuqan haddii ay rumowdo wararka la sheegayo ee la ii sheegay anigana oo afartan iyo toddoba qof in lagu dilay magaalada muqdisho haddii ay umuurtaasi rumowdo oo dad badan oo helo sharafa oo baayic mushtari leh oo wadaada leh oo culimo leh oo arday leh na ay ii sheegeen waxa aan u malaynayaa inuu aada ugu kordhi doono maxamed siyaad barre iyo nimanka soomaaliya xukumaa inay xaaladda ay aada iyo aada ugu adkaan doonto sida ay wadanka soomaaliya ay usii maamuli kari doonaan waxaana malaha wanaagsanaan lahayd maxamed siyaad barre inuu maanta aada isugu dadaalo inuu arintaasi u wareejiyo dadka kale ee soomaalida ah ee agtiisa jooga kaasi waxa uu ahaa maxamed rashiid sheekh xasan ah oo ila fadhiya stuudiyaha daartan bushhouse ee b b c